asal hadda ka beec cunto saalix u noqon maayo markaas maryahoo kale uu kamid noqonaya dacaannimada ka baxa falow istacmala hadduu isticmaalo maayacan shay dareerahaya oo khayral maa'i biyo aan ahayn oo shaahin casiir iyo waxbuu ku istijuuday aw najisan mid najaasa shay najaasahu ku istijuuday aw dara'at waxaa kusoo koroftay najaasatu najaaso ajnabiyatun ajnabi ah najaaso kalaa meel kale ka timid oo wixii ku dhacday aw intaqala waa guuray maa kharaja minhu wixii ka soo baxay can mawdicihi booskiisiibuu ka guuro booski intuu ka guuro lugta ku dhacay lugta dhagax looga looga istijoonma ee biyaa looga dhaqa intaqala waa guuray maa kharaja wixii baxaybaa minhu asaga ka soo baxaa can mawdicihi booskiisii ka guuray aw jafa waa angagoo dhagaxbaba wax ka tarima wax ka jari maaya aw intashara ama waa faafay xaala khuruujihi markuu soo baxahayey wajaawaza waa gudbay alyata bariduu gudbay awil xashafata xashafadiibuu gudbay tacayanal maa biihi waa caynoobahayo intaaska biyaa lagu dhaqa hadduu casiir ku dhaqay ade casiirkuna wax ma daahirinahayo wax wax lagu daahiriyana meeshii lama arko meeshiina waxa weeye sidii horeo dhagaxa lagu istinjoon jira hadda waa ka baxdo waxbaa ku kor najaaso kalaa kusoo korortay wixiibaa meel kale ku dhacay oo najaasadii kasoo baxday lugta ama gacanta ama meel kale ku dhacday kaasna dhagax wax ka tari maaye biyaa laga rabaa buu yidhi waa angegay haddii uu angegay hadda dhagax wuxuu wax ka tari jiray isagoo qoyan buu wax ka tari jiro wax zuulinahayay waa faafayoo meeshiibuu ka baxay caadigaba u ahay meeshaas marka intuu labada bari dhexdooda uu ku jiro faafka meeshaas waxba dhibaata malahu leeya maxaa yeelay shaafici oo kale midka saas u faafay oo si qaabdaraa u faafay mar hadduusan aad meesha booskiisii ka bixin wuxuu yiri dadka cuntadooda waxay u badnaan jirta timir iyo wax noocaas oo kalea timirtuna inay caloosha jilciso saasaa iska caadi oo markaas qofkii wax waa faafi kara dhib male fain lam yujaawizhumaa hadduusa gudbin xashafadii iyo alyadii hadduusa gudbin kafal xajaru dhagax baa ku filan buu leeyahy faafka noocaasi dhibaato male wayajibu waxaa waajibahaya isaalat lcayni caynta in la zuuliyaa waajib noqonaysa marka la leeyahy dhagax baa lagu istinjoonaya waa in cayntii la zuuliyaa wastiifaau alaai masaxaatin saddex marinood saddex jeer in la mariyaana waa shardi buu yii imaa bialaaati axjaarin saddex dhagax aw bixajarin dhagaxoo lahu alaaatu axrufin saddex saddex dhinac leh hadduu saddex jirjir uu leeyahay meel kaloo la qabsado oo saddexda jirjir aan ahaynna la heli karo meeshaas wey laakiin haddaad darafkaan qabto gacantii nijaasay inaad darafka kale la qabsado kaas waa laska tuura waa la tuuraya kaas wa in anqaa haba nadiifiyo biduunihaa la-aanteed saddex dhagax ka yar haddii meeshii nadiif noqoto saddexda dhagax xadiid baa ku yimid oo yiri saddex dhaga ka yar laguma istinjoolo xadiidkii salmaan farisi oo kale waa ku jiray waallah nastanjiya biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax ka yar male xataa meeshii ha nadiifa noqon wayundabu iita fain lam tunqi haddaysan nadiifin athalaatatu saddexdii wajabal inqaau in la nadiifiya waajiba waa loo sii badina wanudiba iitaarun tirsi isdheerna waa la sunneeyaayo haddii laga gudbo afar la gaaro shan in laga dhigo haddii laga gudbo toddoba la gaarsiiyo oo tirsi isdheerna waa la sunneey wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi an yabda'a bilawali dhagax hore inuu ku bilaabo min muqadami safxati lyumna barida dhinac midig bilowgeeda inuu ku bilaabo horteeda inuu ka bilaabo wayumiruhu uu mariyo ilaa mawdici ibtidaa'ihi meesha ay kasoo bilaabato uu ku geeyo uma yackisa uu cagsiyo oo haddana mar kale kusoo celiyo bithani uma athaalitha oo safxadii kalu kii kalena isagana cagsinaya dhinaca kalu kasoo bilaabahaya uma athalitha midkii saddexaad cala safxatayni iyo walmasrubati daloolkiibuu marka xadiidka kaas kusoo arooray oo kayfiyada noocaas kusoo aroorna isagana waa daciifiy xadiidka marka si oon meesha loo nadiifin karo ayaa la rabaa wayajibu waxaa waajibahayo wadcuhu inuu dejiyo awalan marka hore bimawdicin daahirin meel daahiraho najaasada dhexdeeda ku dhejin maayuu leeyay ee meel daahiruu ka bilaabayo uma yumiruhu markaasuu marinayaayo sii socodsiin mariskaasna markii ay ka hadlaayeen fuqaarada waxay yidhaahdaan inuu najaasada isku soo jiido lama rabee inuu xoogaa dhagaxa wareejiya laga rabo
wayukrahu listinjaau istinjadii baa la kahdaa biyamiinihi midigtiisa uu ku istinjoodo xadiidka hadde saxiixayna waa ku yimid xadiid kala duwan midigta inuu ku istinjoodaa mamnuuc inay tahay falya'khud ilxajara dhagaxa ha qabsado biyamiinihi midigtiisa wadakara dakarkiina bishimaalihi dhigaca bidixdiisa ha ku qabsado wayuxarikuhaa bidixdii buu dhaqdhaqaajinaya hadduu ka maarmi waayo midigtii inuu waxun ku sameeyo wuxuu le dhagaxu ku qabsanaya mana dhaqdhaqaajina laakiin hadduu dhagax dhagax weyn oo dhulka yaallo yahay oo bidixdii uga shaqayn karoo kale markaas midigta waa ka leexana walafdalu sida fadliga badani taqdiimul istinjaai istinjada in la hormariyo weeye calal wuduu'i weyseqaadka in laga hormariyo si hadhow tegi uusan qofku u baahan inuu gacanta waxgashado wixii najaasoobaan oo dhib kale uusan u marin istinjada ha hormariyo marka hore oo meeshaa wuxuu kutusinayaa hadduu intuu isagoo aan istinjoon weysaysto oo bac iyo wax gacanta gashado oo meeshii dhaqo in waxba dhibaatahay ma jiro laakiin meesha waxaa laga cararahayaa dhibaatada dambe oo la marahayo marka istinjada ha hormari si uusan weese inay ka jabtana ugu baahan dhib kalena fa in akharahu canhu hadduu kadib dhigo saxa waa ansaxahay laakiin hadduu gacanta meeshii galsho weysadii baa jabaysa aw cani tayamumi booraysigii hadduu ka daba mariyo falaa ma ansaxaysuu leeya markuu booraysanayo waxaa la rabaa inuu daahir yaho najaaso uusan qabin oo najaasaadka iska zuuliyo ayaa la rabaa markuu booraysanayo shuruudda booraysiga waxaa ka mid uu leeyahay inuu najaasada iska zuuliyo marka laakiin weysada istinjadu inay ka horeysaa shardi maaha wallahu subxaanahu wa tacaala
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب القصر qubayskii baabkiisu sidii awal baan soo sheegnay dahaarada waxay leedahay maqaasid oo wixii lagu dahaaradii la rabay afar waxyaalood ay kusoo maqaasideeda ahayd hadda ka hor waxaa la soo sheegay weyse qaadkii haddana waxaa lagu jiraa qubays labadii kalena waa dhiman yihiin oo booraysigii iyo najaasadii suulinteediina labadaasna waa ay dhiman yihiin marka qubaysku waxa weeye waa maqsadkii koobaad wey qubayskaas marka wuxuu sheegi doonaa asbaabta waajibisa waxaa qubayska waajibiya taasuu xoogaa ku dheeraan doonaa insha allahu wuxuu kale oo keeni doonaa waxyaalaha haddii asbaabtaasi timaado mamnuuca qofka ka noqona oo aan loo ogolayn inuu sameeyo salaadiiba ay ka mid tahay hadda ka bacdi qaabka loo qubaysanahayo keefada keyfiyada xoogaa shuruuddeeda ka mid a meelahaasuu kolleyba ku koobnaan doonaa aakhirka dambe wuxuu keeni doonaa qubaysyo sunnaa oo in la qubaysta ay sanno tahay marka meelahaasuu kusoo koomi doonaa insha allah hadda wuxuu bilaabay asbaabtii qubayska waajibinaysa sidii markii weyseqaadkaba uu ka hadlayay asbaabtii waajibinaysay uu uga hadlay baab nawaaqid ulwudu yajibu cala arajuli ninka waxaa ku waajiba min khuruuji almaniyi manidii soo bixidii yajibu qubayskii waa waajiba cala arajuli nin buu ku waajibaa min khuruuji almaniyi mani soo bixideed iyo wa min iilaaji alxashafati xashafo gelinteed fii ayi farjin kaana farji kasta uu yahay qubulan qubul noqon yahay ow duburan ama dubur noqon yahay dakaran qof lab noqon yahay ow untaa dhadig noqon yahay walow bahiimatanba ha ahaado ow saqiiran fii saqiiratin saqiir oo saqiiro geliyeyba ha noqoto oo saqiirka asaga ahlu wujuub ma joogo laakiin hadduu salaadii wax tukan tago qubays baa la amrahay marka ninkii intaasu ugu waajibahayaa buli khuruujulmaniyi xoogaa quyuudahay culimmadu ku daraan oo quyuuddaas qaarkoodna waxyaala iska naadir ahay bixinahayaan qaarkoodna masaa'il muhiima ay noqon karaan waxay yidhahaan khuruuju lmaniyi maniyi lxayi alkhaariji awala mara waxay yidhahaan maniyu nafsihi alkhaariji awal mara waa in manidiisiina ay tahay ee midda qof kale aysan ahayn waana inuu nool yahay middii marka ugu horreysa soo baxdana waa inay tahay marka shuruuddaas manidiisii waa inay tahay ee mid kale aysan ahayn hadhowtadii xoogaa tafsiiluhu kuu keeni doonaa oo masaladaas ku dhisan alkhaariji awala mara haddii qofka manidiisii ay soo baxdo maroo lagu celiyo qubays dambe waajibin mayso laakiin haddee in mani lagu celiya soo baxdoo celiya waxa weye waa iska naadir qof dhintay inay mani ka soo baxda iyaduna waa iska naadir kale marka waxyaalahaas hadday unbal dhacaan saasay shuruuddaas u sameeyeen marka mani inay ninkii ka soo baxdo manida waa uu tilmaami doonaa insha allah waqtigeeduu tilmaami doonaa manidaas hadda soo bixideeda qubaysku inuu ka waajibahayo xadiidkii saxiixu muslim baa ku jira inama almaau min almaa iyo xadiidkii kale idaa oo medida uu weydiiyey uu yidhi idaa fadakta almaa faktasil kuwaas waxay tusinayaan marka mini haddii ay kasoo baxdo ha hurdo ha soo jeedo say rabta ha kusoo baxday haddii mini kasoo baxdo qubays baa ku waajiba wa min ilaajil xashafati xashafadii gelinteediiyo fii ayi farjin la geliyo kaasna xadiidkii ida ltaqa khitaanaani faqad wajaba lqusl xadiidkaasu kolba u daliishana ayi farjin buu yakaano qubulan aw duburan dakaran aw unta qofka farjigaas lidakari unta wuxuu raba ha noqdo walow bahiimatan aw saqiiratan fii saqiirati saqiirkaasna haddii asagu takliif ma gaarin laakiin waxyaalaha shuruuddaahoo cibaadada waa laga rabaa hadduu salaad tukanahayo inuu weysiistaa la amrahaya hadduu janaabo galo inuu qubaystaa la amrahaya salaadii baan si kale ku ansaxay wayajibu cala almar'ati naagtana waa ku waajibaa min khuruuji maniyihaa manideedii soo bixideedii uga waajiba xadiidka hadda umu sulaym iska macruuf buu ahaa oo nebiga sala allahu calayh wasalam ay warsato tiri in allaha laa yastaxyii min alxaqi hal cala almar'ati min quslin ida xtalamat rabbigay xaqa kama xishooday haweenta haddii ay qarowdo oo iyadoo ninkii wax ka samaynaya ay aragto qubays buu ku waajiba markaasuu wuxuu yidhi nacam idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto marka manideedii ay soo baxdo wa min ayi dakarin dakar kastoo dakhala fii qubulhaa qubulkeedii galayna qubays baa ka waajibahayo ida ltaqa khataanaandu iska gelahayo ow duburiha ama duburteedi walow ashalla mid qalalanba ha ahaato caamil aan ahayn oo aan shaqaynaynba ha noqdo aw min sabiin maxaa yeelay wixii khitaan baa lagu xiray aw min sabiyin caruurba ha ka ahaado aw bahiimatin bahiimaha ka ahaado daayeerkoo kale oo asagu haddee dadka inuu ku daydo doonahay aduu xataa asaga ka noqdo qubayska waa ku waajibahaya meeshaas haddee xadiidkaas guud ahaantiisii wuu qaatay laba khitaan baa kulantay waa shahwo shahwo ma jirto waxba lama kala qaadin idaa iltaqa alkhitaanaani faqad wajaba lqus wa min alxaydi xaydkiina qubays baa uga waajibahayo wanifaasi nifaaskiina qubays baa uga waajibahay nifaasku hadda asagu inta badanba xaydku ku daba xiriiraayo ee uu ku axkaam yahay marka xaydkiina haddee markii naaga ay ka sheegatay nebiga sal lla ly sl dhiig badan baa iga yimaada wuxuu yidhi qadarkii ay sug ayaamihii aqraacdaada sug markaas kabacdi qubays iqtasir marka qubaysku xaydkana waa ka waajiba nifaaska asagana waa ka waajiba wa khuruuji lwaladi waladkii soo bixintiisa jaafan xaalu yaa mid qalalan meeshaas ilmaha dhalidooda mas'ale ayaga si khaasa u haysataa ma jirto laakiin haddii dhiig iyo wax la xiriiraan dhiiggaasaa qubayska keena haddii dhiig la xiriiro dhiiggaas ayaa qubayska keena haddii uusan wax la xiriirinna waa masale khilaafo qubays baa waajiba kolba fuqahada shaaficiyadu qubays baa waajibahay markay yidhaahdaan waxyaalaha ay u tirsadaan waxaa ka mid a waxay yidhaahdaan mini haddii ay ka timaado qubaysku waa ka waajibi lahaa kanina minidii ka dhicima dhinacaasay ka bixiyaan kolleyba laakiin hadda ilmaha dhalidooda dhiigdhiiggaas iyo waxyaalaha imaanahaya waxyaalahaasa uun qubayska sabab u noqdee wax ilmaha khaas ahaantooda u haysta lama sheego wainamaa yatacallaqu ilaajku wuxuu ku tacalluqaa bitaqyiibi lxashafa wainamaa yatacallaqu qubaysku wuxuu ku tacalluqaa bitaqyiibi alxashafati xashafadii gelinti jamiici lxashafati xashafadii dhammaanteed la geliyo la qariyo ayuu ku tacalluqa oo meeshaas haddee idaltaqal khitaanaani haddii leeyahay khitaan la sheegay iyo haddii idaa jalasa bayna shucabiha alarbaci uma jahadaha faqad wajaba alqusl waxyaalahaas oo dhan ujeeddadu waxa weeyuu leeyahay qadrulxashafa waa inay farjigii gasho intaas ku wada qarsoonto ee qaarkeed qubayska ma waajibina axkaam badanna waa ku xidhaanoo meherka iyo waxyaalo badan bay ku xidhaan fuqahada shaaficiyada xashafadaas ay ku xidhan walow ra'aa maniyan hadduu mani arko fii thawbin maro ow firaashin ama gogol yanaamu fiihi uu ku seexdo maca man axad la jirankiisa uu ku seexdo yumkinu uu suuragel yahay kownuhu menigu inuu yahay minhum ninka xaggiisa nudiba lahumaa waxaa loo sunneeyaa alquslu qubays laba nin baa ku wada seexatay hal gogolahay ku wada seexdeen subaxdii hadday soo kaceen meeshii meni baa ku taalla labadooda miday tahayna maba la garan karo marka labadooduba inay qubaystaan baa u sunna a buu leeyay labadooda nin uu caynoobo lagu cadayn karo hebel weeye oo leeya adiga xukunkiibaa ku qabtay ayuu meesha kale ayaa marka wuxuu labadaba waa u sun walaa yajibu mana waajibahayo wuxuu leeyahy qofku ku mutacayin ku yahayoo gaar u haystaa ma jiro walaa yaqtadii axaduhumaa midkood ma ku dayanahayo bil aakhari midka kale ku dayan mahayo labadooda midkoodba wuxuu qabaa midka kale inay manidu ka timido qubaysku isagoo waajib kuyo salaadayse ka ansaxaynuu qabaa marka nin aan salaad ka ansaxayna salaad laguma dayo meeshaas marka laba qof buu suuragal ka yahay inuu kan yahay iyo inuu kan yahay kulleyba labadooda hadday tukadaan midbaa salaad la-aan jooga fain lam yanam hadduusan ku siixan fiihi fi lfiraashi aw fi thawbi ayruhu keyrkiisa hadduusan ku seexan lazimahu lquslu qubays baa waajib ku ah maxaa yeeley biyahan meel cidlaa kama imaane isaga kaliyaha meesha ku seexday cid kale oo ay ixtimaali karaanna ma jiro marka wixii ixtimaal aha meesha waa ka baxeene waajib buu ku yahay inuu ka qubaysto manidii waa ka timi way manidii marka saakay salaadii marka ay tahay kama uusan warqabin waa iska weysiistay waa tegey hadhowteedi waxaa la arkay manidii maradii bay ku taallaa ama gogoshii bay ku taallaa goormay manidaani ay timid salaadihii marka uu soo tukaday see la yeelay wayajibu waxaa waajibahaya icaadatu kulli salaatin salaad kasta inuu soo celiyo laa yaxtamilu suuragal uusan ahayn xuduudulmaniyi manidu inay soo daraysay bacdaha gadaalka ninkaani saaka subaxdii siduu u kacay maba seexanba barqadii goortay tahayna manidaanuu isku arkay intaas saaka subaxdii uu tukaday kabacdi wax ka yimid inaysan jirinna waa huba waa hubaa inuu saaka kabacdi wax ka yimid aysan jirin marka xaqiiqo waxaa saaka salaada subaxda uu tukaday inay manidaan janaabadan inuu qabay xaqiiqo weye salaadaas marka waa la soo celina maxaa yeelay manidaani salaadaas kabacdi inay timid suuragal ma marka wixii salaada oo inay manidaani ka dambaysay suuragal aysan ahayn ee hubaal ay tahay salaadaas in janaabo lagu tukaday salaaddaa waa la soo celina haddee xadadku masaladiisu aad bay u adag tahay oo laa yaqbal allahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada aad buu u adag yahay oo isaga mar haddii qofku uu xadad qabo ama janaabo ama xadatul asqar oo isagoo ishalmaansan salaada tukada ama isagoo aan ka warqabin salaada uu tukado salaaddaa waa la soo celina laakiin yundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi icaadatu maa amkana wuxuu suuragal uu yahay kownuha ahaanteedu bacdahu icaadatu maa amkana wixii suuragal ay tahay kownuhaa inuu maagaas yahay bacdahu bacda almaniyi manidii bacdiga salaado suuragal ay tahay inay manidan ka dambeeyeen laakiin aan ku cadayn oo aan la hubin salaadahaasna in la soo celiyaa sunnaha ixtiyaad dadaal baa laga wadaayo si aan salaadaas janaabo aysan ugu dhicin meeshaa marka salaadii laba u kala qaaday midii hubaal ay tahay janaabadan inay ka dambaysay in la soo celiyaa waajib wey midaysan hubaal ahayn suuragal ay tahayna inuu soo celiyaa sunno weeyi si uu u badbaadiyo dimadiisa u badbaado meeshaas marka waxa weeye arrintaas waxay ku saabsan tahay janaabada shaki qofka loogu waajibin ma qofkan haddii shaki laga qabo janaabadan inay janaabo uu qaba inuusan qabin shaki loogu waajibin ma janaabadii oo salaaddii looga burin ma marka sida weyse qaadkiiba hadduu intuu weyse qaato shaki uu galo ma weyseysate ma ma xadate mise waa maya aan weyseqaad loogu waajibiyey sidii oo kale wey marka mas'aladan uu keenahayo uu leeyahay haddii ay soo gogoshan uu ku wada seexda ay suuragal tahay nin kale inuu nin kale manidu ay ka ay ka timid ay suuragal tahay salaadihii inuu janaabo uu qabay aan la hubin waxyaalahaas wuxuu u baarahayaa waxa weeye waa janaabada shaki shaki inaysan dadka ku kor ku gelin hadda wuxuu galay qeyd hadaayatu meeshuu ku jira aan idhi ixtiraaskiisii oo ah manidu waa inay tahay manidiisii manidu waa inay manidiisii tahay wuxuu yidhi falow juumica walow juumicat naagta haddii la jimaaco fii qubulihaa qubulkeedii oo fakta salad ay qubaysato uma kharaja uu soo baxo maniyuhu ninkii manidiisii minhaa ayada uu ka soo baxo lazimahu quslun lazimahaa waxaa ku laazimahaya quslun aakharu qubays kale ayaa ku laazimahaya bishardayni laba shardi meeshaas marka naagaha inay taxadaraan in biyahaas ay ka dhammaadaan oo markaas kabacdi ay qubaystaan saasaa laga rabaa laakiin haddii ay qubaystaan oo haddana hadhowtadii biyihii haddana ay yimaadaan qubays baa ku waajibayo laakiin waa laba shar an takuuna daata shahwatin waa inay shahwo u saaxiibta oo biyahan ayadu inay wax ku leedahay waa in la garta oo biyaha soo bixi doona biyihii ninkii keligood waa inaysan ahayn maniyu shaks qofka asaga laftiisa waa inay biyuhu ka yimaadeen biyahan marka haddii ay shahwo lahayd waxay tusinaysaa inay iyaduba wax ku leedahay laa sakiiratan tii yarayd maya athaani shardiga labaad an takuuna inay tahay weye qada tii gudatay shahwataha shahwadeedii laa naa'imatin mid hurday oo aan kaba warqabin maya walaa mukrahatan tii la khasbay oo iyadu arrintaasba aan ka qayb gelin oo iyada inay biyo aysa ka imaan la hubo midaasna kuma jirto meeshaas marka wuxuu ku leeyahay haddii biyihii ay ka soo laabtaan haddii biyaha soo laabtay ayadu shahwadeedii gudatay kuwiisii iyo kuweediioo wada jiro kuwiisa waa maniyu kayr oo waxba ma buriyeen laakiin mideedii soo bixidooda ayaa qubays ku waajibina waa biyaheediioo soo baxay ayaa meesha ku jira laakiin haddii la ogaado biyahaas inaysan waxba kulahayn oo shahwoa male caruur weeye waa hurdayso ayadu kamaba warqabinba meeshaas marka arrintu sidaa ay joogto ayadu biyahaan inaysan wax ku lahayn baa laga soo qaadahaya waa ninkii biyihiisiibaa kasoo laabtay weysay jebinayaane qubays ma waajibinahay markii ugu horreysay jimaacii hore qubays baa waajibay soo celi soo noqoshada dambe biyahan ay soo baxeen waxba ku waajibi maayaan maxaa yeele ayadu biyahan waxba kuma leh biyaha soo baxay waxa weeye qofkan manidiisii mani aan ahayn biyihiisii biyaan ahayn hadda waxaa la galay biyo badan baa dadka ka yimaado oo dhowr nuuc ahe biyoyaal kala duwan oo dhowr nuucaha ka yimaado qofkee minidu waa midi mise biyo allaali biyihii ka yimaadaba qubays baa laga raba waa hadda sidaas ragga qaarkood ay moodi jireen waa jiro cali oo kale waa ka oran jiray waa waa madi badnaayo had walba biyaa iga yimaada marka ma had walba waa qubaystaa magaalada madiinana marmarka qaarkood qabow xun bay leeda qabow aada u daran marka had walba waa qubaystaa markii dambe dhabarkii baaba ijeexjeex markii aan rafaaday kabacdi ayaan miqdaad u diray miqdaad oo bal nabiga iisoo warso in midida qubadiis layska rabayo inka meeshaas marka biyo allaali biyihii ka yimaada ama markii damac galo ninka ka yimaada qubays ma wada waajibinahaya minidu marka sifaadkay leedahay calaamaadkay leedahay oo lagu garanahaya maxay wayucrafu lmaniyu manida waxaa lagu gartaa bitadafuqin boodboodid markay soo baxahayaan inay boodahayaan ma daafiq fag inay soo boodahayaan aw taladudin macaansiyo qofkiibaa u bagahay soo bixitaankoodaas ayaa qofkii u bagahay aw riixi dalcin ubaxa ubaxa naqiishoo kale urkiisay leedahay aw cajiinin ama cajiinka urkiisa ayay leedahay idaa kaana radban hadduu qoyan yahay markuu qoyan yahay wuxuu xagga urka u eg yahay ama ubaxa ama cajiinka kuwaas sidoodoo kale urahayaa ama markuu soo baxayaa qofku u begahayaa ama yuusanba u begayni yaysan ur lahaanba waxay kusoo baxayaan bootin bootin bay kusoo baxaan saddexdaas calaamado waxa weye waa saddex calaamo oo markii manida calaamaadkeeda ka mid a oo labo qoyaan iyo qalaylba loo fiirin mahaye hadday tadafuq kusoo baxdo qubays mani weyo qubays baa ka waajibahay taladud haddii la helo qofku u bogo hadday qoyan tahayna waa inuu sida cajiinkao kale urayso ama ubax aw bayaadi baydin ukunta cadaankeeda waa inuu urtaa idaa kaana jaafan hadduu qallalan yahay markuu qallalan yahayna sida ukunta laba waxaa ku dhex jira dhexdeeda waxyaalood baa ku dhex jiro midna uu yahay guduud midna uu yahay mid cad marka kan cad sidiisoo kale waa inay u urtaa marka ay qallalan tahay marka wax midabaho ayada laga fiirsho layidhaha midabkaani alla mani buu leeyahay iyo malaha midab laga fiirin mahayo waxa wax laga fiirinayo waa urkaas iyo calaamaadkaas kale ayaa laga fiirin intaas calaamo haddii midood lagu arko markaas waxay noqonaysaa mini hal mida haddii lagu arko haddii intoodaba laga waayana waxaa lagu xisaabinayaa mini inaysan ahay waa calaamaadka minida lagu yaqaan famataa wujida markii la helo waaxidun minhaa mid calaamaadkaas ka mida minhaa min tilka alcalaamaati kaana maniyan mani buu noqonayaayo muujiban waajibinahaya lilqusli qubayska waajibina wamataa fuqidat markii la waayo kulluhaa dhammaanteedu hal midaba meeshii aan laga helinna lam yakun maniyan mani noqon mahaye najaase layska dhaqahayuu noqona biyahaas qofka ka soo baxaana inay mani yihiin iyo inay najaaso layska dhaqaa ay noqdaan labadaas wax u dhexeeyaa ma jiraan walaa yushtaradu lama shardiyo albayaadu caddaan lama shardiyo inkasta oo badnaa ay u badan tahay minida raggu inay caddahay ay u badan tahay haddana shardi ma ah wathakhaanatu qira inay leeyihiinna shardi maahano biyo qira leh inay yihiinna shardi maaha haddii calaamaadkii kale mid ka mida laga helo ayse iska jilicsan yihiin oo waxaa suuragala cillo jirta darteed in midabkii isku rogay midabkii inay isku rogeen ayaa suuragala midabkii u bedelmo ama qiradeedu u yaraato waa suuragal wala sufratu sufra lama shardiyo iyo wariqatu jilicsanaan fii maniyi lmar'ati naagtii manideeda oo sida sida caadiga waxa weye manida raggu waana adag tahay waana cadda midda haweenkuna waa sufra waana jilicsan tahay laakiin waxaasoo dhan shuruud maahan calaamaadka wax laga fiirinaya waa calaamaadkan calaamaadkuna midii ragga iyo midii haweenka uma kala saarin meeshaas marka waxyaalihii kale inay mani yihiin la moodi karuu rabaa marka ayagana inuu ka bixiyo balbayaaniyo walaa qusla qubays ma ahan fii madiyin madi wa huwa maaun abyadu biyo cad weeyo raqiiqun jilicsan lazijun oo jijiitamayo dhegdheg leh biyaha meesha ay taabtaan ku dhagahayo jiitamahaya yakhruju soo baxa bilaa shahwatin shahwo la-aan cinda almulaacabati cayaarta agteed ninka markii naag damac uu ka galo biyaha ka yimaada oo sida biyaha cadoo kale u eg oo meesha ay qabsadaan jiitamahaya biyahaas waxaa layaha madi shahwada uu reebahayaana waxa weeye markay soo baxayaan lada ma laha damac qofka waa galay damac waa galay laakiin biyahan marka ay soo baxayaan wax qofku u begahayo ma laakiin ayagu maba yimaadaan damac la-aan markii ninka damac galo ama naag damac uu galo markaasay imaana marka biyahaasi waana sida biyaha kale u egyihiinoo waa cadyihiinoo waa jilicsan yihiin waa jiitamaha kale ay la mid yihiin markuu cali uu baqdaad nabiga sala allahu alay wasalam u diro u warsaday wuxuu yidhi dakarkiisa ha dhaqo ha ha weysiiso
meeshii marada ay gaaraan waa la iska dhaqaa waa nijaasa oogada meeshii ka gaaraan waa la iska dhaqaa weysada waa jebina kaadidoo kale lamid yihi qubays male dhah
walaa fii wadyin wadyina ma aha wahuwa maaun abyadu biyo cad weeyo kadirun boor laho saqiinun qira leh oo yakhruju soo baxa caqibal bawle kaadideed ciribteed waxaa suuragala qofka marka xoogaa calooshu adkaato iyo xoogaa uu jiiranahayo kaadiyo markaas inay kasoo baxaan biyo cad oo manidoo kale u eg oo qira leh oo adag oo ee mani la moodi karo laakiin qubays male qubays male marka kuwaas
meeshaas marka biyahaas wuxuu kuwaas usoo qaadqaaday inaysan ku qaldamin minida inaysan ku qaldamin fain shaka marka hadduu shakiyo halil khaariju waxa soo baxay maniyun mani miya aw madyun madyi miya waa shakiyo calaamo cad oo waadixo oo manidii ay leedahay ma jiro manidii ay leedahay shaki baa galay takhayara khiyaar buu yeelanaya in shaa jacalahu maniyan mani buu ka dhigahayaa waqtasala waa qubaysanaya faqad wain shaa hadduu doonan jacalahu madyan buu ka dhigahayaa waqasala maa asaaba badanahu jirkiisa wixii gaaruu iska dhaqaaya wa thawbahu minhu madigaas wixii ka gaaray wa tawada'a waa weysiisanaya walaa yaqtasilu mana qubaysan marka shaki wax lagu saari maayo qubays baa korkaaga ah shaki lagu saari maayo wal afdalu sida fiican se waxa weeye an yafcala aljamii jamiica dalika intaasoo dhan inuu sameeyo isku daro qubays iyo dhaqitaan uu iska dhaqay iyo intaasoo dhan inuu isku daro sidaas ayaa u fiican buu yidhi afdal saasaa u fiican sidaasaa afdal u aga meeshaas si ixtiyaad uu ugu sameeyo hadday mani ahaydna uga qubaysto hadday madi ahaydna iskaga dhaqo wixii oo dhan inuu isku daro ixtiyaadkaa sameeya saasaa u fiican buu ixtiyaad shaki la-aan buu soo baxay hadda wuxuu galay haddii janaabadani ay timaado oo asbaabtan la sheegay ay timaado maxaa mamnuuc ka ahoo inuu sameeyo cibaadaadka laga reebahaya maxay wayaxrumu biljanaabati janaabadii waxaa ku xaaraama maa xaruma bilxadai xadaka wixii ku xaaraama musxafkiyuusan taaban salaad yuusan tukan dawaaf yuusan gelin waxyaalihii hore lagu soo sheegay wakada lubtu fi lmasjidi masjid lagu nagaadana sidoo kale masjid lagu nagaado aayadda oo walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa taktasilu aayaddaas waxyaalaha lagu fasira waxaa kamid a qofka junubka inuusa masjidka iska dhex joogo wa qiraa'atu lqur'aani qur'aankii akhriskiisa isagana xadiidkii la ohan jiray cabdullahi ibnu salima nin la yidhaahdo la isku khilaafsan yahay ku jira uu nabiga sala allahu calayh wasalam wax kale qur-aanka kama reebi jirin janaabada maaha xadiidkaas waa hal ninoo sanadkiisa xoogaa culummadu isku khilaafto oo xadiidkiisu xasan weeye iyo maye xasan ma noqon karo la isku khilaafuu lahaa marka qur-aankii akhriskiisii isagana nabiga sala allahu calayh wasalama wax kale kama reebi jirin saasa xadiidkaa ku jirta walow bacda aayatin aayadba qaarkeed ha noqo wayubaaxu waxaa la baneeyaa adkaaruhu adkaaru lqur'aani laa biqasdi qur'aanin qur'aan qasadkiis maya adkaar qur'aanka waxyaalo oo dikrina noqon karo qur'aankana ka mid ah marka dhinacii dikrigaa laga fiirinahayaayo qur'aan ahaan loo qaadan mahayo qubays isagoo janaabo qabo waa iska akrin kara daabadii buu korahaya inaa lilahi wa inaa ilayhi muxuu oran jiray markuu daabadii korahayo subxaana aladi sakara lana haada wax musiibaha yimid inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun leey qur-aanka ee cuntu cunaya bismi illaahi buu leey waxyaalahaas adkaarta adkaartaasi mamnuuc kama aha buu leey isagoo junuba adkaarta waa la imaan kara adkaartu hadda waa adkaartii qur-aankana ku jirtay laakiin qur-aan inuu la qasta lama rabo fain qasada alqur'aana qur'aan hadduu la qasto casaa waa caasoobay nin qur'aan akriyuu noqona aw idikra dikri hadduu u qasdo aw laa shay-a waxba uusan ula qastinna jaaza waa iska bannaanto maadaama shaygaani qur'aankana ka mid yahay si kalena dikri kalena ixtimaalo oo si kale loogu jideeyey marka dikrigii dhinaciisa ayuu qaalib ka dhigay walahu lmuruuru inuu maruu leeyahay fi lmasjidi masjidkiiyo nagaasho ayaa awalba loo diido inuu iska gudbo waa suuragal wayukrahu waana la kahdaa liqayri xaajatin xaaje la-aanteed haddaan dani ku khasbin masjidka maridiisa isagoo junuba inuu xadadkiisa ka dhowro sidaas ayaa u fiican intaas markay asbaabtiibuu jejabiyey oo qubayska keeni kartay iyo waxyaalaha asbaabtaa mamnuuca ku noqdo hadda wuxuu rabaa inuu galo see loo qubaysta faslun yabdau lmuqtasilu kan qubaysanayaa wuxuu bilaabhayaa bitasmiyati meeshaas wuxuu kugu kala qaadi doonaa akmal iyo caqal inta ugu yar oo qubaysku ku sugnaan karo oo ku dhammaystirmi karo iyo waxa fiicanoo laga rabo waxa fiicanoo laga rabo marka wuxuu ka dhigi doonaa nebiga sala allahu calayh wasalam siduu u qubaysto haweenkii ay kasoo wariyeen ayuu ka dhigi doonaa aqalkana wuxuu kasoo qaadi doonaa qadar yar asbaabta saa kala qaadkeeda meesha laga raadshayna waxaa ka mid a aayadda qur-aanka markii weyse qaadka la sheegahayo waa la magmagacaabay idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waydiikum ila almaraaqiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn waa la magmagacaabay amaa janaabadii markay joogtay waxaa la wain kuntum junuban faahar waa la duuduubay marka meeshaas haddee nabigeena sala allahu calayh wasalam waa qubaysto dahaaradaas waa bayaaniyey meeshaas marka fuqahada waxay fiirsheen dahaaro duuduubanna inay suuragal tahay sidii nebigu u qubaystana sida ugu fiican tahay wuxuu yidhi yabda-u waa bilaabaa almuqtasilu midka qubaysanaya bitasmiyat horta bismillaahi buu bilaabahaya markuu shaqada jela uma biisaalati qadarin wasakdii iska zuulinteedii wixii gaargaarayoo wasakuu iska soo dhaqahaya farjigiisii buu dhaqahaya wixii gaaray sida ay maymuuna oran jirtay nabiga sal ala sl farji qasala farjahu wamaa asaabahu min ada waxaas iska dhaqa meeshaas waxaa la rabaa hadhow sidii mar dambe inaan loo laaban marka la qubaysto qofku salaad buu iska geli doonaa weyse dambe lama geli doono inaan meeshaa loo laabanayo meeshaas mar dambe loo laaban maayo marka ugu horreysa shaqadeeda loo dhamaystira uma biisaalati qadarin wasakdi iska suuri uma wuduun ka wuduui sala uma biisaalati qadarin uma wuduuin weysaqaad buu ku xijinahayaayo ka wuduui salaati weysaqaadka salaadoo kale la mid de laba haweenaho nabiga sala allahu alay wasalam middood waa tii tiri luguhu dib u dhigay ninna waxay tiri siduu salaada u weysaysto kale u weyseeyey marka midkaas iska ijmaal buu ahaa sidii salaada u weysaysto kale u weysaystay labaduba waa iska furan yihiin dibna u dhig hormarina iska wada weysayso oo hadhowtadii qubayso uma yufiidu waa shubaa almaaa biyihii calaa ra'sihi madaxiisa alaaan saddex jeer buu ku shubaa naawiyan asagoo niyeysan rafca aljanaabati janaabo inuu iska kor yeelo aw ilxaydu xayd inuu iska kor yeelo aw istibaaxata salaati salaad inuu banaysto waxyaalahaasna waa niyadii intaasna waa niyeysanhayaa bu niyadii iyo qubayskii buu isku dara wayukhalilu waa dhex gelgeliyaa shacarahu timihiisa ayuu dhex gelgelinaya biyaha marka lagu shubo timaha hadduu qofku timo weyn leeyahay faraha la gelgelinaya markii salkoodu biyaha cabo markaasaa saddex jeer lagu shuba uma calaa shiqihi laymani dhinaca midigta ayuu biyihii ku shubahaya alaaan saddex jeer uma alaysari ka bidixdaa ku shubahaya alaaan saddex jeer wayatacahadu wuxuu ka taxadarahayaa macaadifahu meelaha laalaaban meelaha laalaabanoo biyuhu si caadiya aysan iskaga gaarayn meeshaas waa ka taxadarahay xudunta iyo dhegaha iyo meelaha biyuhu aysan tooska iskaga gaarayn ee in la gaarsiiyo u baahan meelahaasna taxadar gaaruhu siin wayadluku jasadahu jirkiisana waa marmarina dalkigaani waa inuu jilka marmariyo biyihii jirka marmariyo wa fil xaydi xaydkii tutbicu waa raacsiinaysaa athara dami raadka dhiigga raadkiisii fursatan firsatan baa idiin dhiga isku hal nusqo wey waxoo dhan ya maa kuu dhiga saas inay firse ahaan jirtay bay ilaahay gabal maraa firsata miskin ayuu ayuu ayuu raacsiinahaya marka firsadu waa gabal yaroo ama suuf ama maraa oo miski iyo wax udgahaya ayaa la marinhayaa markaas ayaa dhiiggii la raacsiinaya si urkiisaasi ku baaboo firsadu waa qidca gabal maraawi qidca ayuu marinahayaa ayay marinaysaa marka meeshii dhiiggii gaaray ayay raacsiinaysaa iyadana nadaafadii ayy fain lam tajidhu haddaysan miskigaas helin fatiiban kayrahu udug kale wixii kale udgahayay marinaysa fain lam tajidhu haddaysan helin fadiinan dhoobay marinaysaa wax meeshaas si fiican usii nadiifiya fain lam tajidhu haddaysan dhoobadaasn helin kafalmaa biyaa ku filan meeshay ku qubaysanaysaa meel shamiitaa weeye wax yaallaba ma jiraan iyo wax lasoo qaado biyahaasay si fiican iskugu dhaqaysa intaas marka wuxuu ka dhigay akmalkiisa waa saas u qubaysanayaa buu yihi waa qubayska sidii laga rabay wlwaajibu kan waajibkaa minhu min alqusli shay aani laba sheego anniyatu niyo weeye cinda wali quslin mafruudin qubays faradah midka ugu horeeya qubays faradah haddi meesha ugu horeeya jirkiisoo dhan janaabuu qaba meeshii ugu horeeyo uu ka niyeysto meeshaasuu ka bilaabana intuusan niyeysan hadduu soo qubaysto markii nus uu dhaqo hadda kabacdi u niyeysto meeshaas niyadu joogto la xiriirsataa qubayskii ka bilaabanaya inta kale soo celis inta kale waa soo celis inta uu soo dhaqay oo dhan la xisaabin maayo meeshii niyada la saaxiibtay intaas kabacdaa qubayskii u joogaa intii kalena soo celis marka niyadaasi waxa weeye waa waajib niyadu hadde inay waajib tahay xadiidkii baa tusay inama alacmaalu binniyaat wa tacmiimu shacari xadiidkaas hadee waa ka shaafici yiri yadkhulu fii sabciina baaban min alfiqh haddaa xadiidkaas gacanta iskaga wadatid hadba baab gashid oo baab gashid waxaa arkaysaa kaa hari maayo waa iska kaa daba joogaya xadiid waa ku daba joogaya xadiid cajiibo haye waajibka labaad waxa weeye wa tacmiimu shacarihi timihiisa waa inuu ku dhammaystiro iyo wa basharihi maqaarkiisa bilmaai biyo xataa maa taxta qulfati kayri lmaktuuni kii la guday ayrkiis qulfadiisiiba ha ahaa qulfadaasi waxa weeye waa xashafada maqaarka qarinahaya kaasaa waxaa la yidhaha qulf kolleyba magacyada minaa dadku u kala leeyahay soomaalida qaarba waxbay iska yidhaahdaan marka maqaarkaas maqaarkaas wixii ka hooseeya inuu dhaqaa laga rabo hadduusan maktuun ahayn oo gudnayn janaabo uu galo waa laga rabaa in uu dhaqo qulfadaas waxa ka hooseeya oo xashafadii inuu dhaqaa laga rabo meel daahir ahay xisaabsanta wamaa yadharu wixii muuqda min farji lmar'ati naagti farjigeedii idaa qacadad hadday fadhiisatay lixaajatiha xaajadeed wixii muuqda iyaduna daahirkay ku jira marka xibnaha daahirka ah oo dhan waa in la dhaqaa buu yidhi ya min farji tayibi wamaa yadharu wixii muuqda min farji tayibi idaa qacadad hadday fadhiisato lixaajatiha xaajadeeda hadday u fadhiisato ee maqcadada ee dabada ayadana marka qofku uu si caadiya intii usoo baxday intaasaa la dhaqaa wixii sii qarsoon la raaci mahayo daahirka kuma jira meeshaas marka ogadiisii oo dhan biyihii waa inuu ku qubaysto fa daharoodii layiri dahaaradii marka waxa wey waa dahaaro caam ah oo jirkiisii oo dhan laga rabo timaha iyo timaha in la dhaqaa inay waajib tahay waxyaalaha laga gartay waxaa kamida nabiga sala allahu alay wasalam salkooda biyaha uu geli laakiin xadiidka taxta kuli shacratin janaaba waa ka xadiidka asaga daciifka u ah laakiin nebiga sal alla alay sl timaha siduu uga taxadiray taasaa waxay tahay tusaale in meel walba biyaha in la gaarsiiya la rabo sankii xataa waxaa ku jira intii daahirka aho muuqata qofku waa sandaacsanahaya istinshaaqi waxbuu samaynahaya waa walow axdaa hadduu xadao fii anaai tayamumi booraysigii fii anaaihi dheh fii anaa'ihi qubayska dhexdiisa hadduu boor hadduu xadao tamama waa uu dhammaystira waa dhammaystirahayaa masalan xibnihii qaarkood markii uu soo dhaqay ayaa waxaa yimid xadatul askar neef baa ka baxday xibnihii weyseqaadka qaarkood buu soo dhaqay qaarkii kalena waa u dhiman yihi qubayskiisuu iska dhammaysanahayaa inta kalena waa kusoo dara waa dhammaystira oo qubayska mar haddii ay tahay tartiib waajib maaha tartiib kuma jiro xibintii walba waa ka koryeelahaya marka intii laakiin weysada ka dhimanaydba weysada waa dhammaystira meeshaas marka xadadka asqarka qubayskii oo dhanna burin mahayo xibnihii xadatul askarka laga dhaqi jirayna haddii ay mar u yimaado xibnahaasi weyse ma qabaan weyse ma qabaan xibnahaas marka waa dhamaystirahayaa meeshaas marka wuxuu rabaa inuu kaaga muujiyo inta aad ku dhex jirtid qubayska haddii qofku zakarkiisii taabto farjigiisi uu taabto taabashadaasi waa la imaanaysaa weyse jebiskeedi waa la imaanaysaa waxaa marka ugu horeysa ka shaqeeya oo caradan oo dhan nadiif iyo mar dambe hawl laaban lagu leeyahay waxa weeye hadhowtadii weyse dambe inaada u baahan haddii hadda uu taabtana hadhowta un weysaa laga rabaa maana dhib kale ma hayso weysaa laga rabaa dhib kale ma hayso meeshaas kuma darin xoogadii biyo hala marmariyo iyo halaiska majoojiyo ha ismarmariyo iyo laguma darin balkigaas waajibka kuma uusan darin oo kolleyba haddee nebiga sala allahu calayh wasalam markuu qubaysanaya afaada calayhi ilmaa umusalam oo kale tufiidiina calayka ilmaa axaadiistaas oo kale fiiriyeen waxay yihin biyo la isku shubo kifaaya weeye hadduu tuubo hoos istaago oo isku shubo oo giddigiis biyihii kala gaaraan dalkigu waa sunne waajib maaha inuu ismarmariyo oo ayadoo ay suuragal tahay haddee madaahib kalena inay wax ka qabaan oo ay leeyihiin dalkiga laga maarmi maayo walow taballada shacaru timihiisii hadday isku dhegdhegaan oo isku raamaystaan wajaba naqduhu inuu furfuraa waajibahaya in lam yasililmaa u biyuhu haddaysa gaarayn ilaa baatinihi calooshiisa qofka timihiisu hadday isku dhegdhegan yihiin biyo haddii kor looga shubo ilaa salka hadday tegi karaan oo gaari karaan kifaayo wey inuu furfuro lagama rabo laakiin hadday isku raamaystaan oo in la furfuro maahane si kale aysan si kale aysan biyuhu ku gaarayn timahan biyaha in la gaarsiiyaa la rabo in lam yasililmaa biyuhu haddaysa gaarayn ilaa baadinihi calooshiisa waman calayhi najaasa meeshaas shardi buu rabaa inuu ka keeno uu yihaa shuruudda qubayska waxaa ka mid ah najaasu inaysan korkiisa ahayn meesha la dhaqahay waa inaan najaasa ahayn wuxuu yihi waman calayhi najaasatu najaasu midkay korkiisa tahay yaqsiluhaa najaasaduu dhaqaa uma yaktasilu waa qubaysa wayakfii lahumaa labadoodana waxa u kaafinayo qaslatun hal qaslaa dhaqid keligeeda fil asax meeshaas marka najaasadu laba najaaso weeye mid waxaa la yidhaha waa najaasa cayniya midna waxaa la yidhaha najaasa xukmiya najaasa cayniya waxa weeye meeshaana najaasadii ku taalla waa kan ayadii baaba muuqataba najaasadaas marka meesha laga zuuliyo ka bacdigeeda qubays socon kara inta najaasadaani meesha ay ku taallo wax socon karaaba ma jiraan horta ayada ha laga dhaqaajiyo meesha marka najaasana waxaa layaha waa xukmiya meeshaan najaasa ka gaartay laakiin hadda wax urana maleh wax midabana maleh waxna maleh xugun baa meesha ku haray midaas qubayska hadduu iska qubaysto najaasadiina waa zuulaysaa qubayskiina waa kaafina isaga inuu qubayska unu niyeysto kaliyaha laga rabaaye najaasadu iyadu xataa niye kale kama rabo waa iska waa baxaysa wayakfii lahumaa qaslatun hal qubaysa ayaa ukaafi hal dhaqida ayaa u kaafinaysa fil asax saxda de meesha raafici nawowi baa kala jiito raafici wuxuu taagnaa waa in la kala qaadaa labadooda laba dahaaroo kala duwan weeye mid walba gaarkeeda waxa loo siiyo laakiin wuxuu iska qaatay kii nawowi oo wuxuu leeyahay hal midaa ku fil meeshaan maanic baa saarnaa maaniciina biyahaana qaaday maanicaasi najaase iyo waxba uma kala walow kaana calayha haddii uu yahay quslu janaabatin janaabo qubayskeed iyo wa quslu xaydin xayd qubayskiis haddii naagtii labadaas qabto oo faktasalat ay qubaysato liaxadihimaa midkood kafaa canhumaa waa ka kaafir janaabadii hadee iyo xaydka wakti dheeray kale leeyihiin see labadooda iskugu imaan kara waktigooda waaba kala fog yahay labadooda waa isku imaan karaa iyadiioo janaabadii qabto aan weli qubaysan hadduu dhiigu yimaado janaabo qubayskeed maka ansaxa qubays hadda ma ansaxayo wixeedi waa iska qabtaa kanna waa ugu darmay labadoodiiba maanic salaada ka reebaayo wey hadday hal mara qubaysato bis qubayskaasaa labadiiba ugu filan kafaacanhumaa labadoodiiba waa ka kaafinahay halkaa qubaysaha labadoodiiba u deeqahay waman iktasala ninkii qubaysta maratan mar waaxidatan keliya biniyati janaabatin janaabo niyadeeda iyo wa jumcatin jumco maanta salaad qubayskii jumcadana waa laga rabaa janaabana waa joogta xasala waa soo xasila labadoodiiba waa ku filan yihiin waa isdhexgelahay ow niyat axadihimaa midkood niyadiisbuu ku qubaystay xasala kaas kaliya usoo xasalaya duuna alaakhir hadduu janaabadii kaliya niyeystay janaabadii waa xasirta qubayskii jumcadana waa laga rabaa waa markeeda ilaa niyu lahaa niyadiina lamaba hayo meeshaas marka qubayskiibuu uga baxay hadda wuxuu galay aqsaal masnuuna qubaysyadii sunnada ahaa ayuu galay faslun yusanu waxaa la sunneeyaa quslu ljumucati jumcada qubayskii waalciideyni labada ciidood waalkusuufeyni labadii madoobaado qoraxdii iyo dayixii walistisqaau roobdoontii walistisqaa'i quslu listisqaa'i roobdoontii qubayskeedii wa min qusli lmeyiti meydka dhaqidiisa inuu ka qubaysto wlmajnuuni quslu lmajnuuni wlmuqmaa calayhi kii la miyir daboolay idaa afaaqa hadday soo miyirsadaan walilixraami xarmashadiina inuu u qubaysto walidukhuuli makata almusharafa maka gelitaankeeda inuu u qubaysto walilwuquufi bicarafa carafo istaageeda inuu u qubaysto walitawaafi dawaafkii inuu qubaystayo wasacyi sacyigii walidukhuuli madiinati rasuulilahi sala allahu calayh wasalam madiinada nabiga gelideedii wa bilmashcari alxaraami inuu ku qubaysto oo musdelifo ku yaalay waalaatatan saddex qubays watalaatatun saddex qubaysna liramyi iljimaari jimaartii tuulashadeeda usugnaatay ayaama tashriic intaasoo qubays baa sunnaahu inta qubaysoo uu sheegay qaarkood nusuus baa haysata qaarkoodna maadaama meel jamac dad iskugu imaanahayo ayuu iska raaciy waa la raaciy quslu ljumaca xadiid saxiixa ku yimid man jaa minkum ljumcata falyaqtas xadiid saxiix baa ku jira labada ciidood iyo maanta carafa waxa ugu dhow oo ciidaha ugu dhow cali baa nin weydiiyo xadiid bayhaqiya ku yaalay cali buu weydiiyo wuxuu yidhi goormaa qubaas layga rabaa markaasuu yii maalin walba hadaarta iska qubays maya aniga qubayski qubays ahaa baan rabaa marka qubayska janaabadu wuxuu iska ahaa qubays isagoo iska waadixa markaasu wuxuu yidhi maanta jumcada qubayso maanta carafana qubayso maanta yoomunaxrigana qubayso maanta ciidulfidrigana qubayso ciidulfidri afar jeer buu u sheegay waa midka meesha le waa ugu dhowya labada kusuuf iyo istisqaha meeshaa dad badan iskugu imaan doonaan marka waa iska raaci laakiin nabiga sala allahu calayh wasalam markii qoraxda madoobaatay aad iyo aad buu u walbahaarabay oo go-ii isagoo aan si fiican u toosisan uu soo socday oo meeshaas waxay u muuqataa inuusan kansho u helin uu qubays kansho inaan loo helin la qubaysto saasay meeshaas u muuqataa wa min qusli lmeyiti meydka dhaqidiisa meydka dhaqidiisa asagana xadiid baa ku yimid oo ah ninkii meyd dhaqaa inuu qubaysto midkii qaadaana weysaysto waajibna maahan waxa weye waa sunna majnuun iyo muqmaa calayhi muqmaa calayhiga nebiga sala allahu calayh wasalam markii maradumuudkii uu hayo ugu dambeeyey wuxuu yidhi baaf biyo iigu shuba dacuu lii maaan fi lmiqdab bal baaf biyo ha laygu shuba waa loogu shubay markaas ayuu wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam qaata sibraaro oo afka aan laga furin marka biyihii ugu shuba marka dhowr jeer bay ku shubeen oo mar walba markii uu qubaysto wuxuu damcaayo inuu kaco masjidka aado marka waa dhax marka muqma caleyhigana meeshaasa isagana loo daliishadaa majnuunna hadda muqma caleyhi asaga waaba kasii horeeya xoogaa miyir dabool weeye majnuunku isaguna hadda caqligii waa ka tegay walilixraami xarmashadii xarmashadaasna nebiga sala allahu calayh wasalam waa u qubaystay markuu iska bixiyey dharkii oo gedfanaa oo dharkii ixraamka uu qaatay walidukhuuli makata almusharafa cabdullahi bni cumar waa ka oran jiray nebiga sal alla alay slam uu ku hoyan jiro waa qubaysan jirayoo markaasuu maka soo geli jiray walilwuquufi bicarafa carafa istaageedana asagana xadiidkii cali kaas ayaa isagana ku jira walitawaafi waalsacyi walidukhuuli madiinati rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wabilmashcari alxaraami watalaatatun liramyi aljimaari ayaama tashriiqi intoodaasna waxa weeye meesha oon jamaca badan waa la raaciyey jamacaas badan baa la raaciyey ayaga nusuus hadda si gaar u haysata lama keeno mashcarulxaraamna hadde waxa weeye caawe haddii musdelifo lagu soo hoydo subaxdii mashcarulxaraamkaasaa lagu ducaysanaa marka markaa ha qubaystuu leey baabu tayamum xoogaa baan ka raacinaya insha allah tayamumkii baabkiisi wey tayamumka asalkiisu waa iska qasdi luqada sharcigana waxa weeye iisaalu turaabi طuhuuri lilwajhi walyadayn bishuruud maksuus asalna waxa weye waa iska qasad wey marka tayamumkaas meelo badan buu ka keeni doonaayo shuruuddiisuu keeni doonaa waajibaad buu keeni doonaa waxyaalaha burinayuu keeni doonaa kayfiyadiisa qaabka loo booreysanahayo booreysiga haddii la booreysto salaada mid la soo celinayo mid aan la soo celinayn uu kaafinahayo waxyaalo badan buu meesha ku keeni doonaa wa shuruudu tayamumi booreysiga shardiyaashiisu talaatatun saddex wey axaduhaa midkood an yaqaca inuu dhaco weeye bacda dukuuli lwaqti waqtiga gelidiisa bacdigeed inuu inuu dhaco weeye marka la booreysanayo salaadii loo booreysanayo waqtigeedu waa inuu gala in kaana lifardin hadduu yahay aw linaflin mucaqatin sunno waqti leh faradku haddii waktibu awalba iska lahaa waktigiisu waa inuu soo gala sunnada waktigalana waktigeedu waa inuu soo gala sunnadii iska ah mudlaq iyada mar alaale markay qabato ayuu iska booreysanaaya waa iska booreysanayaa waa iska tukanahaya ilaa wuu wakti khaasa ma lahayn meeshaas marka aayaddii idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum fain lam tajiduu maacan fatayamamuu aayaddaas sida ay iskugu soo xiran tahay salaadooda ee loo baahday oo meeshaasaa marka ay wax ka qaadanahayaano waa in booreysiga waktigiisa inuu joogo kolley masaladuna haddii masale ikhtilaaf weeyo weysaqaadkuba salaadu waa sheegtay oo idaa qumtum ila salaati waqtigii ku jira weysaqaadkana nina muran kama qabo inaad hore u weysaysan karaysid waktiga aan gelin oo hadhowtid in iskaga tukan jirid waxa weeye waa laakiin fuqahada waxay yidhahaan shaaficiyada xanaabilada waxa weeye dahaaradu waa dahaaro daruura ku jirta marka ee aad bay usoo xadxadilahay bal yajibu waxaa waajibahaya akhdu turaabi ciidda inuu qaato fi lwaqti waqti booreysiga markuu booreysana ciidda uu soo qaadanayo waqtiga waa inay ku jirtaa buu leeyay walow tayamama hadduu booreysto shaakan asagoo shakiyey fi lwaqti waktigii lam yasix ansixi maayo wain saadafahu haba waafaq shayga wakti lagu shardiyo waxaa la rabaa waktiga ama danni mu-akada oo calaamaad waafaqsan ama xaqiiqa inaa haysato salaadoo kale shuruuddeeda waxaa ka mida waktiga nin suu iskaga soo socda allahu akbar soan waktiba fiilin hadduu yihahdo salaaduu iska galo salaadaa la qabanno maxaa yeele waktigiiba bad ka fakerinba inuu wakti jiro iyo in kaleba kamaba fakerinba waktiga waxaa la rabaa ama wax xaqiiqa qoraxdii waa wareegtay waa ujeedaa ama waxaa la rabaa wax danni calaamaad ku dhisa oo ijtihaad la yidhaha walow tayamama haduu haddii uu booreysto lifaa'itatin salaad ka tagtay daxwatan barqadi falam yusalliha uusa tukan xataa xadarat duhru ilaa duhurkii soo galo